maxkamadda gobolka mudug ayaa qoys soomaaliyeed oo ku nool magaalada gaalkacyo ku wareejisay dhul sanado badan si sharci darra ah looga haystay dhulka ayaa waxaa si sharci darra ah u haystay shakhsi isku sheegay malkiilaha dhulka balse haystay dukumiinti qaldan iyadoo maxkamadda ay dhulka u xukuntay qoyskii lahaa kuwaas oo maxkamadda la wadaagay dukumiintigii saxda ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug cabdirasaaq cali yuusuf ayaa ka waramaya marxaladihii uu soo maray dhulka sidii sharci darrada loo haystay maxkamadda gobolka mudug ee galmudug waxay halkakan u joogtaa fulin xukun maxkamadeed xukunkaas oo maxkamaddu ay ku xukuntay dhulka kan aan dhex taagannahay oo ay u xukuntay dadka kale ah xanaan yuusuf dhoore bishaaro yuusuf dhoore bilan yuusuf dhoore dhulka kan aan dhex taagannahay kana xukuntay faysal cali fure dhulkan wuxuu soo maray dooddheer wuxuu soo maray dood aad u dheer iyo wakhti aad u badan oo laysku haystay dooddheer kadib waxay maxkamaddu dhulka u xukuntay xanaan yuusuf dhoore iyo bishaaro yuusuf dhoore iyo bilan yuusuf dhoore maxkamadda gobolka mudug ee galmudug waxay ku wareejinaysaa gabdhahaas aan sare ku soo sheegna magacyadooda dukumentigii dhulkii ay u xukuntay maanta laga bilaabo dhulka kan aan dhex taagannahay wixii tasarufkiisa oo sharci ah ayagaa u madax bannaan wixii bannaanna ayagaa iska leh wixii dhisan oo si sharci darraa lagu dhisayna waa laga jebinayaa mid ka mida gabdhihii lahaa dhulka ayaa u mahadceliya gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug